بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله بام هذا إسكالا إله ما هذا لنا وحنو هم بلينا مدهوينيه شلال الدورتي محمد عبد الله فرماجو waxaan ilaahay u rajaynaynaa in ummadda soomaaliyeed kii nabadooda iyo horumarkooda iyo wanaagooda keena uu ku guulaysta in ilaahay ka dhigo xilkana in ilaahay u fududeeyo dhammaan ummadda soomaaliyeed kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda joogaba waxaan leenahay hambalyo waxaan rajaynaynaa isbedelka oo dhacay inuu isbedel ummadda soomaaliyeed aayaheeda ka taliyo ummadda soomaaliyeed horumarkeeda iyo wanaageeda iyo nabadeeda ka taliyo inuu ilaahay ka dhigo waxaan u rajaynaynaa in ilaahay ummadda soomaaliyeed abaarta iyo colaadda iyo rafaadka iyo dhibabka iyo cudurada hayo inuu ilaahay ka bixiyo ummadda soomaaliyeed in ilaahay qalbigeeda isku keeno ummad ku kalsoon dowladnimadeeda madaxweynahoodana ku kalsoon inay noqdaan madaxweynahan waxaan u rajaynayaa inuu noqdo madax hogaamiye insha allah taariikhuu leeyahay nin taariikh leh oo hogaamiye ah oo bulshada aada hogaaminteeda iyo hadalkeeda ku fiican waaye runtii waa soo wada shaqaynay nin geesinimadeedii aragtideedana leh oo dalkana inuu wax ka qaban kara aan aaminsannahay waaye waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ayagana inay la shaqeeyaan caalamkao dhanna waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan madaxweynaha hadda la doortay ummadda soomaaliyeedna waxaan u rajaynaa dowladnimo iyo sharaf ayaanu rajaynaynaa gaar ahaan reer koonfur galbeed anoo magacooda ku hadlaaya waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto gaar ahaan reer koonfur galbeed waxaan leeyahay madaxweynaha la doortay dhammaantiina meel kasta oo joogtaan degmooyinka iyo tuulooyinka iyo gobolladaba ha lagu hambaliyeeyo hana la soo dhoweeyo marka aada aadaan u mahadsantihiin madaxweynaha la doortay annagoo soo dhoweynaynaa waxaana leenahay runtii ummadda soomaaliyeedna waa taariikh fiican maanta in laisbedelo ayadoon qori laisku bedelaynin oo cod laisku bedelayo baarlamaanka soomaaliyeedna waan u hambalyeynayaa sida sharafta leh ee doorashada shalay anigaan hidheena ku arkayna ay u doorteen iyadoo oon wax dhibaataa jirin alxamdulilah isbedelo badanaa dhacay soomaaliya waxay ku socotaa dimuqraadiyadda jidkeeday ku socotaa alxamdulilah cabdulaahi yuusuf axmed ayaa isbedel cabdiqaasina bilaabay isbedel si nabadu ku wareejiyey cabdulaahi yuusuf axmed allah yarxam asina waa la doortay kadib isagana si sharaf lagu wareejiyey haddana madaxweyne shariif sheekh axmed aa la doortay alxamdulilah isagana markii dambe si sharaf lagu wareejiyey haddana waxaa la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hadda isagana shalay runtii si geesinimo la ku wareejiyey xilka iyo sharaftii u soo dhoweyntiisa ku sameeyey waxaan rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed jidkan furmay oo dimuqraadiyadda oo la maraayo hadda socdo in ay ummadoo dhan ay soo dhoweyso laguna wada socdo ummadduna ay noqoto dowladnimadeeda iyo sharafteeda iyo karaamadeedii isbedelka iyo iyadoon maanta qori laisku bedelayna laisku bedelo cod oo baarlamaanka soomaaliyeed meesha u dhigi cid walba ay u hoggaansanto runtii aad aadaan ugu mahadcelinaynaa baarlamaankana waxaan leenahay hambalyo madaxweynaha hadda la doorteen waxaan leenahay hambalyo cimri dheer iyo caafimaad iyo ummadda soomaaliyeed hogaaminteedii wanaageed ilaahay kuu fududeeyo ummadda soomaaliyeedna meel kasta oo joogto waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo waana salaamatiin asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu